dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ismaal goboleedka mombasa ayaa maantoo jimcaha waxay dib ugu laabteen goobaha caafimaadka ay ka shaqayn jireen oo ay muddo afar maalmood ay bannaanka ay ka joogeen iyagoo sameynayay shaqa joojin ay uga cabanayeen mushaaraadkoodii oo ka soo daahay dib u bilaabidda adeegyada caafimaadka ayaa waxa ay timid kadib markii maxkamadda shaqada iyo shaqaalaha ee magaalada mombasa ay amar ku bixisay inay howlwadeenada caafimaadku ay dib ugu laabtaan goobihii ay ka shaqaynayeen xaakimadda maxkamadan ayaa waxa ay sheegtay in kiis dacwadeedkan ay soo gudbisay dowladda ismaal goboleedka mombasa la dhegeysan doono saddex iyo labaatanka bishan aan ku jirno ee maaja afartii maalmood aynu kasoo gudubinay ayaa howladanada caafimaadka ee ismaamul goboleedka mombasa waxa ay wadeen shaqa joojin ay uga cabanayeen mushaharaadkoodii oo labadii bilood aynu kasoo gudubnay ee bishii koowaad iyo bishii labaad ee sanadkan oo ka doohay alafu hatulipe hii miezi miwili. Hatuna shida, hatutaki kupandishwa vyeo, hatutaki kuongezwa mshahara salaries, walipe to the relevant institutions, ndio tu, tuweze banks ndio waweze kutuachilia pesa yetu. So labda tunafikiria wanatafuta pesa, wakipata watatuita na tutaongea, tutaelewana. Asanteni.
dabayaaqadii sanadkii tegay labada kun iyo koob iyo labaatanka ayay shaqa joojin noocan oo kale ay sameeyeen iyagoo ka cabanaya mushaaraadkoodii oo ka soo daahay maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaala xeebeedda mombasa